بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات mawduuca uu ku saabsan yahay darsigeenna maanta sidii horeyba loo sheegay waa aadaabta furitaanka ama aadaabta furniinka waxuu xidhiir la leeyahay aqoon iswadaarsigii ama nadwadii shalayto oo isla mawduucan laftiisa ku saabsanayd oo laynoogu sheegay shalayto aan ku qaadanay asbaabta keenta furitaanka iyo sidii looga hortegi lahaa ama arrintaa looga taxadari lahaa ama loo baajin lahaa furitaanka iyo ta ugu dambeysa oo ahayd dhibaatooyinka uu leeyahay furitaanka dhibaatooyinka ka dhasha ama soo gaadhaya labadii isqabtay ee gurigu ka dumay ama soo gaadhaya caruurtii ay dhaleen ama soo gaadhaya bulshadii ay ku dhex noolaayeen arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii shalayta aan ku qaadanay nadwadii isla mawduucan laftiisa ku saabsanayd ama xidhiirka la lahayd muxaadaradani marka waxa weeye waa aadaab macnaheedu waxa weeye taxadar kasta markii la sameeyey oo dadaal kasta la sameeyey xalkaba dambaysta waxaa loo arkay iyo daawo furitaan ile furitaanku markuu daawo yahay inuu daawo yahay oo maslaxadiisu ay xoog badan tahay daraaddeed ayuuna alla u jideeyey subxaana wa tacaala maxaa yile labada ruux ee noloshu ka dhaxaysa ee nolosha wadaagaya guriga yacni wada jooga mar bay dantu keenaysaa in ay kala tagaan in ay mid walba noloshiisii uu goonidiisa u raadsado maxaa yeele wadajooggii baa wuxuu noqday dhibaatadiisu ay ka badatay kala taga dhibaatadii ku jirtay waa mida rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala wain yatafaraqaa yugni illaahu kula min sacati wa kana allahu waasacan xakiima hadday kala tagaan labada ruux mid walba ilaahay baa deeqaya subxaana wa tacaala oo waasacnimadiisa iyo risqigiisa waasaca buu ilaahay ka deeqaya macnaheedu waxa weeye isagana ilaahay subxaana watacaala faraj buu u furayaa iyadana alla subxaana watacaala faraj buu u furayaa markii marka nolosha gurigu sidii loogu talagalay ay noqon weydo ay cidhiiri gasho ay noqoto nolol ay ku cadaab mutaan ama ay ku rafaadaan labadii ay ka dhaxaysay noloshu markaas waxay noqonaysaa hede daawo in la keeno daawo in la keeno ayay noqonaysaa xaaladaas ayay waxay tahay xaaladda la jideeyey furiinka la jideeyey furinku marka say culimadu tilmaamayaan mar wuxuu noqdaa waajib buu noqdaa mar xaaraan buu noqdaa mar makruuh buu noqdaa mar mustaxab buu noqdaa marna jaa-is iska bannaan buu noqdaa kolba xaaladda aada ku furayso iyo sababta furitaanka keenay ayay ku xidhan axkaamta shanta ah ayuu kolba mid qaataa bay yidhaahdaan culimadu markay ka hadlayaan dalaaqa iyo furitaanka xukunkiisa shaygu marka daawaba ha ahaadeen haddana daawadii waxay u baahan tahay meeshii ay ku habboonayd in la dhigo daawada haddii iyadoo daawo ah haddana cudurkeedii cudur aan ahayn loo isticmaalo faa'iidadii la rabay laga gaari maayo qaabkii uu dhakhtarku u tilmaamay kuugu sheegay haddaad u qaadan weydo daawada faa'iidadii laga sugaya laga heli maayo wixii laga rabayna laga gaari maayo bal waxaa laga yaabaa dhibaatadii kuu geysato inay ka badato manafacaadkaad raadinaysa saas daraaddeed xaaladda ay laga maarmaan uu noqdo furitaanku waxaa la doonayaa in aan laga bixin aadaabtii ilaahay ku talagalay subxaana wa tacaala qur-aanka ku soo aroortay sunnada nabigeenna ku sugay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaynu ruuxa muuminkaa ruuxa muslimkaee hoggaansanahe allah u hoggaansano subxaana wa tacaala xaaladda uu guri dhisayo gurigu wuxuu ku dhismaa ilaahay amarkiisa sharciga ilaahay baa la waafajeeya guryaha lagu dhisaa guryaha markii dantu ay tidhaahdo oy noqoto gurigii in la kala diro labadii ruux ay kala tagaan waa in iyadana la ilaaliyo aadaabtii ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey xayla ruuxa muuminka iyo gabadha mu'minadda ah ilaahay amarkiisu hadduu meesha yaallo tala iyago go-aan iyagu ma leh iimaanka aada leedahay hadduu dhab yahay iimaanka aada leedahay baa wuxuu kallifaya oo qasbaya inaad ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ka dambayso khiyaar aadan adigu meesha ku lahayn waxay ila tahay iyo waxaan rabaa iyo waxaan doonayaa iyo waxaa ila quman waa inay meesha ka baxdo waa inaad ilaahay subxaana watacaala aadaabtii u dejiyey aada ilaaliso markaad guursanaysay yani adigu siaad rabtay maadan ka yeelin sidaad rabteenna maydan ku kulmin laakiin sidii ilaahay idin dejiyey iyo siduu ilaahay subxaana watacaala qeexay ayaad ku kulanteen gurigan ku dhisateen nolosha ku wadaagteen ku wada joogteen markii la kala tegayana ilaahay subxaana watacaala qaabku wax u dejiyey iyo nadaamku dejiyey waa in lagu kala tago wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim bu alla subxana watacaala uma ahaanin umana banaana umana habboona nin mu'mina iyo gabadh mu'minad ah allah iyo rasuulkiisu markay arrin xukumaan inay khiyaar yeeshaan oo say doonan ka yeelaan ma ay lahaa khiyaar ma yeelan soo mu'min ma tihid hadduu iimaankaagu dhab yahay khiyaar kama qaadan kartid saa doonta kama yeeli kartid ilahay amarkiisa subxana wa tacala amarka ilaahay ee ku saabsan noloshaada gurigaaga ku saabsan dhaqaalahaaga ku saabsan yani waxa weye kasabkaaga iyo shaqadaada ku saabsan amarka ilaahay saa doonta kama yeeli karti laakiin waxa weeyaan inamaa kana qawl qawla lmu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi an yaquluu samicna waatacna yani mu'miniinta hadal kale male haddii la yidhahdo war ilaahay iyo rasuulkiisa u kalaya hadal aan ahayn waan yeelay waan maqalay waana yeelay waxaan ahayn malah munaafiqiinta lagu yaqaanaa inay iyagu say doonaan yeelaan amaa ruuxa mu'minka ah isagu shay kaloo u furan ma jiro inuu yidhaahdo allow hadalkaagii maqlay inaan yeelana diyaar baan u ahay intaa waxaan ahayn uma furna saas rabbi sheegaya subxana wa tacaala marka aadaabta in la ilaaliyo waa laga maarmaan xaaladda la kala tegayo oo qasab ay noqoto in la kala tago waa in la ilaaliyo aadaabta furitaanka in la ilaaliyo ayaa laga maarmaan ah saan horeyba u sheegnay dalaaqa iyo furitaanka waa in loo fahmo inuu yahay shay ku salaysan xikmad ku salaysan shay daawo ah oo cudur si kale loo daaweyn waayo daawooyin kale anfici waayeen inuu daawo u yahay waa inaan loo isticmaalin furitaanka sidii shay ganaax oo kale ah tacsiir iyo edbin oo kale waa inaan loo isticmaalin oo ninku markuu xanaaqaba uu sidii in uu haweenta ku garaachayo oo kaleeto inuusan in maaragta waad furan tahay saddexdii baad ku furan tahay boqol baan kugu furay sidii macnaa waxa weye sidii isagoo edbinayo o kaleeto waxani ma aha yani wax laisku edbiyo maaha dalaaqu edbin maaha dalaaqu waa xugum khatar awey xugumkan marka markaad qaadanayso waa inuu noqday mar aad ka baaraan degtay ka fiirsatay dantu kugu qabatay yacni waxa weeyaan aada ku qanacday inaydaan nolol wadaagi karaynin xilligaasoo kaleeto waa inaad go-aankiisa qaado adoo degan adigoo xasiloon adigoon kacsanay waa inaad go-aankiisa qaado laakiin aadan yani waxa weeyaan aadan ka dhiganin sidii ul adag ku garaacdo kale ku xume oo kaleto wax noocaasoo kaleeta waa inaan loo isticmaalin balaaqa allah subxaana watacaala walaalayaal wuxuu gacantiisa geliyey ragga iyo gacantooda la geliyey gacantooda waxaa loo geliyey rabbi subxaana watacaala sida uu tilmaamayo arijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu yacni waxa weeyaan waxaa loogu dhiibay wax kale ma aha waxoogaa deganaansho ah iyo dulqaad iyo xasilooni iyo shayga ay ku tillaabsanayaan inay miisaamaan iyo inficaalaadkoodu inaysan ka xoog badnayn yani dulqaadkooda xoogaa inay wax miisaami karaan baa loogu dhiibay bima fadala allahu bihi bacdahum calaa bacdin yani tafdiilkaa ilahay uu siiye subxana wa tacala wa bimaa anfaquu ta labaad hadday raggii iyagaa wax bixiyey ayagaa gurigii wixii yaalay dhigay ayagaa waxay yihiin kuwa macnaha waxa weeyaan meherka laga qaaday ayagaa waxay yihiin kuwa kharashka bixiyey haddii la yidhaahdo isagii intuu ninkii kharash garooday oo meeshan wixiisii xoolaha oo dhan intuu ku bixiyey haddana la yidhaahdo maalintii la doonaa lagu furi karaa haddee ruuxaan waxba ka bixin ma lexseelaabay ninkan meesha kharash baa kaga baxay kharash baa kaga baxay oo maadaa ka gatay oo lexseclaa kaga jira saas daraadeed ku degdegi maayo ku degdegi maayo maxaa yeele khasaaro ninna isgelin maayo xaaskiisii inuu furo ku degdegi maayo gurigiisii uu dhisay inuu dumiyo ku degdegi maayo khasaarihii iyo kharashkii uu galay inuu ka dhaqaaqo ku degdegi maayo maxaa yeelay bini aadamku xoolaha iyo maadada waa jecelyahay si fun kagama tago haddiise la yidhahdo ruuxii kharashka bixiyey mid aan ahayn baa furitaanka iskale hadda maxaa kaa galay wey adiga marka ha khasaaray sumaadaa khasaaray maya khalaas berrita waa lagu furi leanna waxa weeye wax macnay ku fadhidaaban jirin markaas wax la ixtilay ruuxaasi ama culaysoo ku haysan jirin xikmadda shaaricu marka allah subxaana watacaala uugu dhiibay furitaanka ragga uugu dhiibay ayaa waxay tahay yani waxa weeyaan sababteedu arrimahaas iyo kuwo kaleetaba ayay u noqonaysaa rabbi subxaana watacaala marka wuxuu ku talinaya oo ina amrayaa haddii la wada noolaan karo hala wada noolaado haddii noloshii ay adkaati iyo wada joogidiina si fudud ha loo kala tago rabbi subxaana watacaala wuxuu yihi faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan si wanaagsan inaad ku haysataan dumarka ama si wanaagsan inaad ku sii daysaan aayad kale rabbi wuxuu ku yihi subxaana watacaala walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu ha haysanina dumarka ha u haysanina inaad dhistaan daraaddeed dhib darti inaad rafaadisaan si ay u cidda tirsadaan oo macnaheedu waxa weeyaan mar kasta oy ku dhawaato inay ciddadii ka baxdaba waad soo ceshay waxaad u socosanaysaa kama damacsaneed baqasho kama damacsan laakiin waxaad ka rabtaa inay ciddadu ku dheeraato dhowr beri markay u laaban tahayba waa ku soo ceshaday baad leedahay markaad soo ceshato haddana waad furanta haddana waxay ciddo tirsan muddo kale markay kasii bixi rabto haddana waan ku soo ceshaday waan ku furay haddana haddana muddo dheer oo kale cido tirsanaysa walaa tumsikuuhuna diraaran dumarka ha u haysanina hana u soo ceshanina calashaan inaad dhigtaan haddaad haysanayso waxaad u haysanaysaa inaad xuquuqdii lagu lahaydna gudanayso dhaqashana ka damacsan tahay meeshana aad doonayso guri iyo yani waxa weye wanaag aad ka doonayso sidaa ku haysa way noqon weyday soo maaha yani faraha ka qaado daaya markaas yani waxa weye fura fura maxaa yeelay inta aada xuquuq leedahay in la eg bay haweentani leedahay waa bini aadam waa insaan waa ruux mu'mina karaamo intaad leedahay bay leedahay adiga ilaahay waxaad ugu kala dhow dihiin adiga iyo iyadu ilaahay waxaad ugu kala dhow dihiinuna cabsida iyo taqwada inay ilaahay kaaga dhowdahay baad suurtageli karta oy kaa sharaf badanta oo kaa cisi badanta inaad marka dulmido ood ictidaa ku samayso lama ogola sida aan loo ogoleen ayaduba xuquuqdii iyo sohdintii ilaahay ugu talagalay inay soo gudubto rabbi subxaana watacaala wuxuu yihi walahunna mislu ladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja dumarku waxay leeyihiin xuquuqda dushooda lagu leeyahay mid lamida iyaguna leeyihin xuquuqda raggu ku leeyihiin mid la mid a bay iyaguna leeyihiin ragguna darajtay la dheryihiin barbar subxana watacaala oo darajo dheeraaday raggu leeyihiin oo darajadii qawaamada iyo guriga mas-uuliyadiisiiyo xilkiisii xuquuqda aada leedahay iyo bini aadanimada aada leedahay iyo sharafka aada doonayso iyo waxaad rabto ayay iyaduna doonaysaa inaad kula dhaqanto saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii allah iyo maalinta aakhira rumaysani waxa uu doonayo dadku ay kula dhaqm inay kula dhaqmaan dadkaa kula dhaqmo ma rabtid adiga in lagu xanibo ma rabtid in lagu xumeeyo ma rabtid in lagu canaado yacni waxa weye haddaad booskeeda joogi lahayd sida aada rabto haddaad booskeeda joogi lahayd oo iyadoo kale aada ahaan lahayd oo xaaladda iyada haysata ay ku haysan lahayd sidii aada jeceshahay in lagugula dhaqmo kula dhaqan iyadana saad adigu kula dhaqmi lahayd naftaada kula dhaqmi lahayd baa la doonaya in lagukula dhaqmo macnaha marka yacni waxa weeyaan rabbi subxaana watacaala labada arrimood haddii la wada joogayana samaan iyo wanaag haddii ay noqon weydana kala tegid wanaagsan ayuu rabbi subxana watacala inagula talinaya walaalayaal marka markay lagama maarmaan noqoto gurigii in la kala tago aadaab baa loo baahanya aadaabta loo baahanya lagama maarmaanka waxaa ka mid ah ninku haweenta markuu furayo haweenayda markuu furayo oo furiinku xaggiisa ka imaanayo haweentu xaaladda ay ku sugan tahay waa inuu ogaado haweenayda xaaladeeda waa inuu ogaado khaasatan haweentu macaaday leedahay oo xilligii caadada miyay ku jirtaa mise kuma jirto ma banaana haweenay caado ku jirta in la furo ma banaana maxaa loo diidayaa laba sababoodba waa loo diidaya sababta koowaad ee loo diidayo waxa weeye haweentu markay caadada ku jirto dabeecaddeedu way isbedeshaa waa wax ilaahay subxaana watacaala ku qadaray dumarka dabeecaddeedii oo dhan deganaanshaheedii wixii aad ku taqaano o dhan baa isbedelaysa kulayl iyo wax badan oodan garan jirin baad ku arkaysaa ninka marka aan dumarka aqoonin wuxuu leeyahay naagtani waaba isbedeshay na maxaa kugu soo kordhay maxaa kugu soo kordhay maxaa isla waanay duruuftan kusoo korodhay kama warhayo xaaladda marka waxa weye dumarku ay caadadu hayso oo xaaladdaasi ay kusoo korodhay oo yani waxa weye garashadoodii iyo fahamkoodii iyo deganaanshahoodii iyo wax badan si ka yihiin xaaladdaasoo kaleeto waa xaalad haddii uusan ninku qiimaynin oo qadarinin oo garanaynin furitaan keeni karta way saas daraaddeed baa waxa la yidhi xaaladdaa dumarka hafurina xaaladda hafurina u kaadiya horta hadhaaf sacaadada ha ka baxdo waa mid midda labaadi waxa weeye xaaladdaasi waa xaalad uusan ninku hawshii gugush gogosha manaafacaadkii gogosha uusan ku haysanin wa manaafacaadkii gogosha mar hadduusan haysaninna waa laga yaabaa inay ninka waxoogaa ku dhaliso qalbigiisu wax dareemo marka waxaa la leeyahay taana hadday sabab imaan karta way u kaadi iyadana ta saddexaadi waxa weeye haweenku haddii lagu furo iyagoo xilligay caadada ku jiraan waxay keeni kartaa in ay dheeraato muddada ay ciddada ku jiraan lamana rabo inaad ciddada ku dheerayso haweenku sababtu waxa weye ama adigu inaad nin u ahaataa la doonayo ama inay xor ahaato oy rag kala raadsataa la doonayo laakiin xaalad dhexo oo xaggana ay ka tagtay xaggaana ayna gaadhin inaad geliso lama doonayo ciddada inaad ku dheerayso lama rabo ama cismadaada waa inay ku hoos jirto haddayna cismadaada ku hoos jirinna waa inay degdegto xilliga ay xor u noqonayso inay nin kala guursato saas daraaddeed ciddadu sayna ugu dheeraanin baa waxaa la yidhi dumarka caadada markay ku jiraan ha ku furina rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiix albukhaari oo ku yaalay cabdullaahi bni cumar saxaabiga la yidhaahda ayaa waxaa dhacday xaaskiisii ayuu furay iyada oo caado qabto aabihii cumar ayaa nebiga u yimi sal alay slam markaasuu yihi rasuul allow wiilkaygiye cabdullaahi xaaskiisii ayuu furay iyadoo caado qabta nebigu waa xanaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa xanaaqay markaasaa nebigu wuxuu yhi sal alay wasalam murhu falyuraajichaa buu nabigu sal alay slam amar ku sii ha soo celiya buu rasulku sal alay slam amar ku sii waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamed wuxuu ku soo amray gabadhii aada furtay iyadoo caado qabto oo macnaha waxa weeyaan aan dhiiggii ka go-in gabadhaas saa ku furtay soo celi baa lagu yidhi oo markaad soo celisana markaad soo celisa waxaad sugaysaa baa la yidhi ha daahir noqoto ha ka qabaysato dhiiggaas haddana caado kale ha hesho ha ka qabaysato caadadaas saddexaad markay ka qabaysato oo ay daahir noqoto adiga oo aydaan aragoodan u galmoonin markaa fur hadday kula kumanaato hadday kula kumanaato inaad haysatana haysta buu nabigu yiri salawatu rabbi wasalaamu calayh marka waa xaaraam waana dembi weyn haweenka in lagu furo markay caado qabaan waa dembi weyn ma aha dunuub yaryar ma aha culimadu haba ka doodeen dalqadaasi ma dhacaysa mise ma dhacayso dhankaa kama fiirinayo laakiin waxay isla ogol yihiin haweenka oo lagu furo markay caado qabaani inay dembi weyn ay tahay xalkeeduna waxa weeyaan haweentaas ku furto caado iyadoo qabta waa inaad soo celiso oo aada la fiirsato xilligay shareecadu ogolaatay furitaankeeda ogolaatay shardiga koowaad horta aadaabta koowaad midaawa ta labaadi waxa weeye haweentu waa inay daahir tahay baynu yidhi haddana daahirnimadaa ay daahirka tahay waa inaadan isku arag oo aydan aadan ugu galmoonin waa daahir oo markaa caado ma qabto laakiin markay qabaysatay kadib waad is aragteen ma furi kartid iyaduna tii hore oo kale w waa dembi waana dembi weyn ma furi kartid intay qabaysatay haddaad is aragteen oy ku jirto muhrigii aada isku aragteen ood ku kulanteen waad sugaysaa haddaad u baahata inaad furto waxaad sugaysaa inay caadada soo soco ka hesho caadadaa markay hesho kadib ha ka qabaysato qabayskaa labaad oo ay ka qabaysatay caadadii markaana aydan is arag fur hadday furitaan kula kumay khulaasadu maxay noqonaysaa marka khulaasadu waxay noqonaysaa haweenta waxaa la furaa mar ay caadadii ka baxday ay daahir tahay daahirnimadaana aydan isku arag intay qaadatay shuruuddaa mid ka mid a haddii la waayo khalad baad gashay daahirnimo aada isku aragteen ood ku kulanteen haddaad ku furto khalad baad gashay shareecadii meel baad kaga dhacday haddii iyadoo caado qabta aada ku furto khalad baad gasho shareecadii meel baad kaga dhacday arrinta saddexaad waxay tahay markaad furayso aadaabta waxaa ka mid a inaadan israacinin saddex dalqadood iyo laba dalqadood toona haddaad furayso waxaa la doonaya hal dalqada inaad ku furto mar labaad haddaad u baahato dalqadii labaad baad dhigaysa mar saddexaad haddaad u baahato dalqadii saddexaad baad dhigaysa laakiin waxaan aan israacinayna saddexdiidaan ku hayna wax soconaya ma iyado waa khalad waa khalad inay khalad tahayna waxaa kutusaya allah subxaanahu watacaala walaalayaal saddexda dalqadood xikmad buu u sameeyey ujeeddaa loo sameeyey dan weyn baa ku jirta saddexdan dalqadood danta ku jirtana waxay tahay reerka marbaa furitaankooda waxaa keeni karaa arrin ku cusub oo kugu soo gooday ah oo aan laga fiirsanin waxaa dhici karta intay isfuraan haddana inay dib inay isugu soo noqdaan u baahdaan waxaa la doonayaa ninkii in jaanis la siiyo uu kaga fiirsan karo furitaankii ka dhacay hadduu noqosho doonayo uu kasoo ku soo noqon karo jaanis baa la doonaya in lagu siiyo saas daraaddeed hal mar fur ilaa saddex bilood saddex dhiig intay helaysaa jaanis haysataa muddadaa hadday wax iska kaa bedelaan waa soo noqonoo xaaskaygii waan soo cesadae markhaati ka ahaada ubaa kugu filan inaad aabbaheed iyo weligeed ka doonato uma baahan saas rajactu inaad tidhahdo waan ku noqday markhaati ka ahaada intaasubay u baahanta muddadaasaad jaanis ka haysa haddana haddii aad intaad soo cesato xaalad istimaado khilaaf yimaado furitaan dhaco haddana jaanis labaad baad haysataa oo saddex bilood ugu yaraan ama hadday macnaha waxa wey haweenka macnaha caadada caadada laayihiin macnaa saddex caado intii ka helaysaa jaaniskaas haddana kaga fiirsanaysa saloma ku noqon haddaad noqoto diyaar u tahay ahlan wasahlan wax kaa iga iyo dembi kaa celinaya ma jiro adiga le waay adiga un waay mar saddexaad haddaad furto furitaankaas dambe waxa weeyaan dee markaasi waxa weeyaan waa mar ay rashi soo dhamaatay xataa tankixa zawjan hayrak way markaas ilaa ay nin kaleeto guursatoy soo marto oo weliba uu la aqalgalo oo uu u galmoodo oo wixii adiga ay kaa heli jirtay ay ka hesho abadan kugu soo noqon mayso limaadaa lianna laba gooro jaanis haddii lagu siiyo markii saddexaadna aad ku dhufatay hadda waxaan ciyaar buuba noqon sooma waxyaalaha shareecadu ay bedeshay baa ka mid jaahiliyadii islaamka ka horreysay rag ninku xaaskiisa wuxuu furi jiray boqol goor iyo ka badan waan ku furay haddana waan kusoo ceshay waan ku furay waan kusoo ceshay maba dhammaadaanba dalqadahooda iyo xishigood maba dhammaada wax dhammaada ma ahan jirto shareecadaa xadiday waxaa la yidhi laba goor baad wax soo cesan karta marka saddexaad haddaad ku dhawaaqdaan waa idin dhammaan marka intaas muxallal iyo muxallal muxallal iyo war haweentii baan saddexdii ku furay oo bal waxaan doonahayaa nin intuu ii guursado habeen iila seexdo oo waxoogaa aan siiyo oo hadda markaa kadib xeelad iyo khiyaano iyo dabamarto inaad ilaahay kula dhaqanto oo lacnadi kugu dhacdo haysgelini maxayna nabigeen wuxu uhi sal alay wasalam lacana allahu almuxallila waalmuxallala lah midka wax loo xalilayo iyo wax ka iyo ka wax xalilaya labadaba lacnad ilaahay ku dhacda buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh asayt lmustacaar buu nabigu sal sal alay sayt lmustacaar waa orgi ergisa orgi ergisa waa orgi lasoo isticaaraysayo rebaadiyaha yaqaana adhigaagu markii uu gaadho xilliga rimitaanka ee riyaha ama iduhu rimahayaan wan ama orgi riyaha kuu rimiya baa reerka kale laga soo ergisaayo oo laga soo kaxaysta orgigan marka aada soo ergisatay ee kutiga haween haweenayda habeen iila seexo waa malcuun adiga shaqadaa ka shaqeeyeyna malcuun baa tahay waxaasoo dhan maxaa lugta kuu geliyey adaa lugta ku geliyey jaaniskii ilaahay ku siiyey baad iska beecday oo jaaniskii baad ku ciyaartay qur-aanka walaalayaal haddaad dib uu fiirsataan qur-aanku saddex dalqadood oo laysraaciyo qur-aanka laga heli maayo qur-aanku furitaanka uu sheego kulligii min awalihi ilaa aakhirihi waa furitaan dalqaduhu si tartiiba ay u dhacaan aalaaqu marataani bu alla yihi subxana watacala alaaqu waa laba goor dalaaqa labada goor ah waa dalaaqa uu ninku xaaskiisa kusoo ceshan karo dalaaqa qaybtiisa dalqadii saddexaad gadaal bay ka imaan doontaa laakiin dalaaqa aada jaanisku kaaga furan yahay waa laba goor laba goor haddii la yidhi lama dhihin waa laba dalqadood laba dalqadood iyo laba goor way kala tahay haddaan ku yidhaahdo masalan haddaan ku idhaahdo laba goor waxaad tidhaahdaa subxaan allah subxaan allahi laba goor dheh haddaan ku dhaho ood tidhaahdo subxaan allahi maratayni ma saxba subxaan allahi laba goor baad itiri amarkaygii miyaad qaadata maada qaadanin maxaan kaa rabaa inaad tidhaahdo subxaan allahi subxaan allahi inaad dhahdaan rabaa saasaad amarkay ku qaadan kartaa maratayni waxa weeye waan ku furay waa mar waan ku furay waa mar labaad laakiin labaan kugu furay maratayni ma ah luqada carabiga u fiirsada alla subxaana watacala rasuulkeena sal alay slam markuu yidhi soddon iyo saddex goor salaada marka la tukada kadib ruuxii yidhaahda subxaana allah soddon iyo saddex goorna allahu akbar yidhaahda soddon iyo saddex goorna alxamdu lilahi yidhaahda dunuubtiisii baa loo dhaafaa ka waran haddaan idhaahdo subxaana allahi alaaan wa alaatiin alxamdu lilahi alaaan wa alaatiin allahu akbar alaaan wa alaatiin sax miya soconaysa maya maxaa layga rabaa inaan idhahdo subxaan allah subxaan allah subxaan allah ilaa aan ka gaadho soddon iyo saddex marka maratayni waxa weeye dalqaduhu waa inay laba goor oo mid walba iskeed u madax banaantahay inay dhacdaan la doonayo ayadda ka horeysay rabbi ka soo hadlay subxaana watacaala waxaa la yidhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu dumarka la furay waxay sugayaan guur labaad guur labaad intayna guursanin waxay sugayaan yani waxa wey saddex caado intay saddex goor intay daahir qaadanayaan waxaa dalqadaasina ay tahay aayaddaasi ka hadlayso waa dalqad ay ka furan tahay soo ceshi ka furan yahay inay saas tahayna waxaa kutusaya aayadda dhexdeeda rabbi wuxuu yihi wabuculatuhuna axaqu biraddihinna raggooda ayaa u xaqnimo leh inay soo ceshadaan dalqadda lagu soo ceshan karo waa tii koobaad ama waa tii labaad oo gooni u dhacday laakiin saddex dalqadoodoo la israaciyey qur-aanku ma sheegin laguma hayo qur-aanka saddexdii baad ku furan tahay qur-aanka kuma taalo fi suurati alaaq oo kale rabbi subxaana watacaala wuxuu yidhi faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf dumarka markay waktigoodii gaadhaan ama wanaag ku sii daayo faraha ka qaada ama wanaag ku haysta waxaa la yidhi oo aayad suuradda bilowgeeda aya yaa ayuha nabiyu idaa allaqtum nisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna dumarka markaad furaysaan waxaad ku furtaan ciddadoodu markay soo qaabilsan tahay fura ciddadoodu markay soo qaabilsan tahay hal dalqadaad ku furi tii hore hadday kaa tagtay ta labaadunbaad furi tii labaad hadday kaa tagtay tii saddexeed ee ku laabnayd baad mar saddexaad sii daynaysaa lacalla allaha yuxditu bacda dalika amran buu alla yidhi alla inuu dib ka keeno arrin baa laga yaabaa arrinka dib ka imaan kara muxuu yahay waxaa ka imaan kara isbedel kugu yimaada saan haddaba sheegay isbedel baa kugu imaan kara xaaskaagii dib ugu noqo oo nolol cusub la bilowgaa ku geli kara haddaad saddexdiiba iska dhamayso hade majaalis baa kuu fura laba isbayacay markaas waxa weeyaan inaad markaas aad tidhaahdo war gabadhii dib ha la ii siiyo oo markaa laguna diidi karo laguna ogolaan karayo ama ma ahe inaad muxallal iyo waxaanaa macno lahayn aada isticmaasho ama ma ahe inaad wadaad u tagto tidhaahdo war wadaadow qaalin baan ku siinaya balqiil ii raadi qaalin baan diyaar laahay xoolaan bixinaya balqiil ha la ii raadiyo maxaa kugu kallifay waxaasoo lacala allaha yuxditu bacda dalika amran waxaa la doonayaa arrin hadduu dib ka yimaado isbedel kugu yimaado xaaskaagii oo meeshan dhow kuu joogtay inaad ayr soo ceshato bal xikmadda ku jirta fiir innagana waxa wey intaan xanaaqno baa waxaa la leehay saddexdii iyo weliba san ruwaa waad maqli maxay tahay saddexdii oon soo ceshi lahayn waxaa soo akrinay war u kaadi saas wax looguma talagelin saana wax laguma laguma furo waxa waxa lagu furaa qaabkay shareecadu ugu tala gashay haddaad saddex tiraadiya haddaad hal tidaahdaba haweenku waa furanta haweenku waa furanta waxaa iyadana khalad ah in ay adiga aada haweentii doonayso hal dalqada inaad ku furto laakiin intay kuleegta kuu dhashay inay ku tiraada ii dhamaysto halkaas saddexdiiba wada dhig laa saddexda inaa wada dhiga adigu meligi anaa iskale saddex saddexda anaa iskale anaa qaybsanahayo waxayga kala tartiibsanahay maaha kuleetiga in lagugu dhago in xaqii aad adigu lahayd lagu yidhaahdo kulli wada dhammee hal dhib halkaasi haddii aad ku kala socotaan oo ayna waxba dib ka imaan alxamdulilah laanta waa ku furmaysaa ciddada hadday ka baxda dhasku xataa waxaa jirta walaalayaal haddii xaaska intaad hal dalqada ku furto ama dalqadii labaad aad ku furta iyadoo wax kugu laaban yihiin aad saa ku kala tagtaan oy ciddada saa kaga baxdo mar labaad inaad guursato haddaad u baahdo u baahato ayadoo niin soo marin baad guursan kartaa ku fiirsado waa goorma ayadoo wax kuugu laaban yihiin baad kala tagteen ciddadiina way ka baxday naag ajnabiyay kaa noqotay guur labaad baad uga baahatay inaad guursato waad guursan kartaa iyadoo nin uusan idiin dhaxaynin maxaa yeele waxbaa kuugu laabnaa laakiin markaad soo aada dib isu guursataan waxaad ku wada joogaysaan intii kuu laabnay ya maaha inay saddexdiiba kusoo wada noqonayso intii kuu laabnay maxaa kuu laabnaa laba dalqadood baa hore iiga tegay oo dalqad baa ii laabnay halkii dalqadubaad ku wada joogaysa mid baad ku furtay oo labaad kuu laabnay labadiin baad ku wada joogaysa yacni waxaasoo dhan wuxuu ka dhalanayaa waa faa'iidooyin aad ka helayso markii aad marto qaabkii shareecadu wax u jidaysay furitaanka loogu talagalay haddii kale runtii waxa way dhib badan iyo cidhiiri badan baad gelaysa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka maxamuud ibnu labiid waa xadiis culimo badan ay saxiixinayaan qaarna ay taxsiininayaan nin baa nebiga agtiisa xaaskiisa saddex dalqadood ku furay wuxuu yihi nebigo xaaskaygii saddex baan ku furay nebigu waa cadhooday salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam ayulcabu bikitaabi illah wa ana bayna abhurikum war ma kitaabka ilaahay baad ku ciyaaraysaan anuu idinla jooga bu nabig sal alay slam ma kitaabka ilaahay baad ku ciyaaraysaan anuu idinla jooga ma diinta ilaahay baad ku ciyaaraysaan nebigu waa ka xanaaqay saddexdan qolo ninkii wax ku furay wuxuuna ka soo qaaday nin ilaahay diintiisa ku ciyaaray nin saxaabada ka mid oo meesha fadhiyay baa wuxuu ihi nebi allow maandilo qors ma ka gooyaa ninka garaanka soma waaba lagu qamaamayba saddex dalqadood buu naagtiisa ku furay baa loogu qamaamaya in la dilaa la doonaya rasuulkuna waa ka xanaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh innagana maxay inala tahay biyo aan cabaynaba waa inagala fudud bal ninku wuxuu ku irtiyaaxayaa saddex inuu yidhaahdo iyo inuu hal dalqada yidhaahdo saddexduba ku irtiyaaxayaa waa khalad wey khaladkaa dad fara badan ma ay oga oo jaahil bay ka yihin abu daawuudka sunankiisa waxaa ku soo arooray cabdullahi ibnu cabaas saxaabiga la yidhahdo asarkaa mujaahid baa ka warinaya cabdullahi ibnu cabaas baa nin baa u yidhi markaasaa wuxuu yidhi xaaskaygii oo saddex ku furay mujaahid wuxuu leeyahay ibnu cabaas su-aashaa markii la weydiiyey cabaar buu yaro aamusay mar aan isleeyahay talow miyuu ku celin doonaa oo saddexdii dalqadood hal dalqad unbay ka dhigan tahay iskaga noqo ayuu dhihi doonaa mar aan isleeyahay ayuu wuxuu yidhi buu yidhi intaad khalad kasta samaysaan ibnu cabaas baa odhanaya khalad kasta intaad samaysaan oo nacasnimo kasta aad ku kacdaan oo ilaahay soodimihiisa aad yani gudubtaan oo shareecada meel kaga dhacdaan baad imaanaysaan markaasaad ibnu cabaaso ibnu cabaaso ibnu cabaas oo hadal la imaanaysaan ibnu cabaaso ibnu cabaas baad hadal la soo ordaysaan rabbigaana waad caasiday naagtaadiina waa kaa furan tahay nin ilaahay caasiyey oo ka cabsan waayeyna sid anugu uma hayo maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makrajan haddaad ilaahay ka cabsan lahayd sid waa kuu heli lahaa guud haddaad ilaahay ka cabsan lahayd sil waa kuu heli lahaa laakiin haddaad ilaahay ka cabsan weyday oo saddexdiiba adigu aada israacisay rabbigaana waad caasiday oo dembi baad ka gashay naagtaadina waa kaa furantay idhaafku somaarata marka waxa weeyaan mas'aladaas waa inaan ku baraarugno saddexda dalqadood israacintoodu waa khalad shareecada laga gelayo waana khilaafsan tahay hadyigii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo qur-aanku siduu kutusay way khilaafsan tahay labaduba way khilaafsantahay ayb aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo waxaa ka mid ah markaad wax furaysaan waa inaad markhaati u samaysaan ninku markuu wax furayo waa inuu markhaati keeno oo uu markhaati u sameeyo ama ehelkiisa ama gabadha ehelkeeda ama ma ahe dad kaleeto markhaati waa inuu meesha joogo qur-aankaa ilahay arrintaa ku sheegay subxana watacala rabbi wuxuu yidhi faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf waashhiduu daway cadlin minkum bu alla yihi subxana watacala soo ceshiga iyo furitaanka labadaba waa inuu ruuxu markhaati u sameeyo arrintaa waxaa lagu lagu baajinaya ama lagaga hortegaya waa garan kartaa waayahan khaasatan waxaa aada u badan ninkii haweentii wuu furayaa haweentii ciddadii bay ka baxaysaa waxaa laga yaabaa inay iska guursato muddo kadibba wuxuu ku leeyahay waan ku soo ceshaday markii kadibba wax yar kadibba waan kugu noqday oo yaa markhaati kuwa inaad igu noqoto markhaati mahay naagtii nin kaley ilmo u leedahay nin kalea guursaday hawlo kaley iska gashay ciddadii waa ka baxday intaa wuu aamusnaa mar dambe oo xaasha isku quluntay oo mindubuus ku tagtay ayaa wuxuu ku leeyahay waagii waan ku soo ceshaday oo haddaad soo ceshatay ku aawo ku aawo wixii marka waxay noqonaysaa wax iska xeerfisabaho ninku marna uu macnaha waxa weye seef ka gashado marna uu kasoo bixin wax macno weynlaba ma noqon wixii waxaa la doonayaa sida guurka loo weyneeyey furitaankuna inuu weynaado guurka maxaa la yidhi guurka waxaa la yidhi yani waxa weye laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin guurku ma asaxayo haddaan gabadha weligeeda laga guursanin laba markhaatina ayna joogin bal laba markhaati iskaba dhaafa nebigu wuxu uhi sal alay waslam aclinu nikaax guurka muusiya buu nabig salawatu rabbi waslamu caleyh guurka muusiya oo durbaan ha la garaaco oo gabdhuhu ha buraanbureen oo yani bulshadu ha ogaato hebel iyo hebla isguursaday saasaa la doonaya laakiin qol madow iyo iyo wixii la odhan jira khudbasireed wax macnay ma qol madow iyo wadaad ku jiro waxoogaa qaadanayo iyo khudbasireed ma soconay iclaamiya buu nabig sal lay slam guurka muusiya oo ha la ogaado oo durbaanka garaaca buu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalam xataa durbaanka in la garaaco nabigu amray salawatu rabbi wasalam caleyh si loo ogaado maxaa intaasoo dhan loola dan leeyahay waxaa loola dan leeyahay guurka axkaam baa ka dhalanaya ilmaa ka dhalanaya labada ruux wada joogidoodii baa ka dhalanaya yacni axkaam kaleeto oo dad kale saamayn ku yeelanaysa ka dhalanaysa waxaasoo dhan marka waa inay tahay shay bulshadu og tahay waa inuu noqdo shay bulshadu og tahay inuu noqdaa la doonaya sidoo kale furitaanka markaad reerka furayso la kala tegayo aadaabta la doonaya in la ilaaliyo waxa weeye waa in markhaati meeshii la keeno oo aan arrinta lagu degdegin oo ninku uu kaadsado inta uu markhaati ka keeno xaaskaygii waasan waa wada joogi weynay waa isqabannay waxaan ku heshiinay inaan kala tagno hade ogow waan furay hal dalqad baan ku furay horeyna waxaan usoo sheegnay de waan soo cadaynay markaad furaysa waa inaad weydiiso haddaadan ka warhaynin yani waa inaad weydiiso caadadii miyay qabtaa mise baakir duhrigaa inaad ugu galmootay in kale waad garan kartaa laakiin inay caado qabtay in kale inaadan garan baa laga yadaa iyadaad weydiinaysa iyadaad weydiinaysa waxay kuu sheegtamad macnaha waxa weeye ayaad ka qaadanaysaa ay ku dhaqmaysaa macna marka markhaatigu waa arrin muhima wey waxaa kaloo iyadana laga maarmaan ah oo aadaabta ka mid a walaalayaal marka furitaanku dhacayo waa inaynan ahayn xaaladda ninku cadhaysayn xaalad cadho ah waa inaan lagu ridin furitaanka lagu ridin maxaa yeelay sida nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu markuu cadhaysan yahay markuu cadhaysan yahay waa mar shaydaan uu ka tambatay mar uu maslaxo arkahayo ama dhibaato soo socoto ay u muuqato ma aha mar uu wax miisaami karo ma ah waa mar isagii oo dhanba lahaystabo lahaysto waa laga tambadiyey markaasoo kaleeto dalaaqa in la rido ma ah nabigu wuxu uri sal ly wasalam laa alaaqa fii ilaaq laa alaaqa walaa itaaqa fii ilaaq buu nabi sal lay wasalam ruuxa arrinku markuu ka xidhmo oo taladiisa uusan lahayn oo cadhadu ama ay ka tambadato ama ma aheen la qasbo markaasi furitaan ma jira buu nabi ui salawatu rabbi waslamu caleyh maaha inaad wax furto xaaladaad cadhaysan xaaladaad cadhaysan tahay waa inaad ka tagto waa inaad ka dhaqaaqdo waa inaad cadhadaada qariso waa inaad soo miyiirsato waa inaad macnaha waxa weye soo tukato cadhadii markay kaa degto adiga oo degan oon cadhaysnayn xaaladii reerkaaga miisaan saar ma furtaa mise waad wada joogtaan markaasi caqligaagiioo toogaad wax miisaamaysa adoo miyir qabaad wax miisaamaysa laakiin markaad cadhaysan tahay ma miyir qabtid gacantaada ma haysid ninkaad doontaad ku dhufan afkaaga uma telisid waxaad doontaad ku hadashaa saas daraaddeed gadaal dambe wixii aad samaynaysay markay cadhadu kaa gaabacdo markaad dib u fiiriso waad qoomamoon war miyaad waallaydbaad isle war heede markaad waxaan ku kacaysay miyaad waallay sidaada miyirkaagu xaggeegu jira waad qoomamoon cadhadu marka waa xaalad khatarteeda leh oo nabigu yihi sal lay wasalam ninkii ku yihi ila tali nebi allow ii dardaaran nabigu wuxuu ku yihi sal lay sl ha cadhoonin ii dardaaran buu ku celiya ha cadhoonin buu nabi sal lay sl ii dardaaran buu marfuuxaad ku celiya ha cadhoonin buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalam caleyh ha cadhoonin haddaad cadhootana xugun ha qaadan ninku markuu maxkamadda fadhiyo isagoo cadhaysan xugun ma ridi karo shareecadu ma ogola maxaa yeele caadi maa sidoo kale ninku markuu cadhaysan yahay xaaskiisa inuu furo lama doonayo markuu cadhaysan yahay xaaskiisa inuu furo lama doonayo waxaa la doonayaa in xilligaas uu ka tago ka dhaqaaqo arrinta ay degto markaa kadib arrinta isagoo degan uu miisaamo fiiriyaa la doonaya waxaa ka mid a inaan dalaaqa lagu ciyaarin dalaaqu iyo furitaanku ciyaar ma galo ciyaar ciyaar ma galo dadka qaar baa ku ciyaara oo sidii ku kaftama oo isagoo ayna jiddi iyo daacad ka ahayn furitaanka iska sheegsheega furitaanku ciyaar ma galo saddex arrimood ciyaar ma galaan halaasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun buu nabi uri sal lay wasalam saddex arrimood dhabtooduna waa dhab dhayalkooduna waa dhab buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh saddex arrimood laguma kaftamo lagumana ciyaaro maxaa yeelay haddaad ku ciyaarto dhab bay isu rogayaan ulama jeedin ma soconay saa kama wadin ma soconay saddexaas maxay yihiin annikaa waalalaaq waalcataaq buu nabigu sal alay slam yacni guurku ciyaar ma galo kaftanna ma galo haddaan ninka ku tidhaahdo gabadhaydii heblo ahayd baan ku siiyey isaguna uu yidhaahdo waan aqbalay gabadhaadi way mehersanta sheekho waan ciyaarahaya kaa socon mayso ya sheekho waan kastamahaya wax soconaya maaha leanna waxa weeye weligii baa tahay ninkana gabadhii waa guursan karaa waan ku siiyey waan kaa aqbalay gabadhaadi way mehersanta haddaad ciyaar u jeedi xata maxaa yeelay ciyaar ma galo guurku ciyaar ma galo waan ciyaaraya waan kabsamaya ma soconay yaa lagu hoosgelini yayna si fudud kaaga fakan waxaa lamida xoraynta lamida addoommada hadduu ninku yidhahdo addoonkaygi waan xoreeyey waan kastamayay laga yeeli maayo waxaa kamida furitaanka haddaad tidhahdo xaaskaygii waan furay responsor baan ku jiray lagaa yeeli maayo ya sheekh responsor baa marahayayo hadda waxa weeyaan xaalad baa ay qabsatay wax furna iguma jirin qalbigayga laakiin xaaladda ay qabsatay umaa kaga baxsanaya xaaskaygu waa furan tahay iskay way furan tahay waa furan tahay khalaas maxaa kaftan male ciyaarna ma gasho adiga markay kaa soo baxaysa waxaad ku talagelaysaa xukunkeeda inay qaadanayso marka laguma ciyaaro dalqadaha laguma ciyaaro guurka laguma ciyaaro yacni xorayntana laguma ciyaaro saddexdaa arrimood waa saddex arrimood oo ciyaartooda iyo kaftankooduba ay dhab noqonayaan buu nabigeenu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka ciyaar ma galaan ciyaar ma galaan waa in aada iyo aad looga taxadaro aadaabta loo baahan yahay ayay kamid tahay waxaa kamid ah aadaabta loo baahan yahay in haddii ay arrinta furitaanka keenaysa iyo guriga duumitaankiisa haddii ay ka socoto xagga haweeneyda ilan marna waxa guriga duminaya waa ninka marna waxa guriga duminaya waa haweenta haweentu hadday tahay midda doonaysa in guriga lagu kala tago xaaladaa iyadaa ninku xaq buu uleeyahay inuu yidhaahdo isfuro madaxaaga furo maxaa laga wadaa waa meesha inaa dalqadaha iga gabo dalqadaha iso oo ninkiiba isaga waxba laga qaadaninbu wax furahaye shareecadu maxay u tiri dumarka haddii ay iyagu furitaanka rabaan waxaa bixiyeen maxay ya jawaabtu waxa weeye ninkan xoolaha ka baxaya haweenta maxaa ka baxay ya ninkan xoolaha ka baxay waa kharash garoobay haddii laba laysugu daro waana lagu furi karaa kharashna waa kaa baxay hadda cadaalad miyaa calaa aqali taqdiir haddii gabadhii ay noloshii diido oo la sii daynayo wixii kharashee galay soo celi waa in la yidhaha sooma leanna waxa weye algulmu bilgurmi wey ninkii isagu samafal samaynayo waa sida fiican oo gabadhii hadday wada noolaan waayaan ay ku adkaato ay diido iska sii daaya meerkiina iska siiya khayr wey waa sida fiican waana sida macnaha waxa weye ixsaanka iyo wanaagga lagu ogyahay laakiin dadkao dhan ma wada sameeyaan dadkao dhan ma wada sameeyaanoo nin baa waxa weeye ama bakhayl ah ama xaqiisaba ka tanaazulaynin ama doonaya wixiisa inuusan dhaafin kaasoo kale wuu dhihi karaa dee adigaa diidane adigaa i diidan oo noloshii diidan oo macnaha waxa weeye inaad wax dumiso doonaye oo lagu kari la-yahay hadda waxa weeyaan wixii aan ku siiyey iisoo celi waa mida ilahi fii suurati lbaqara uu ku leeyahay falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bih labada ruux haddii ay haweentu ayna rabin ninka wixii ay isku furato oy ninka siiso ayadana dembi ka soo gaari maayo isagana dembi ka soo gaari maayo isaguna wuu qaadan karaa iyaduna waa bixin kartaa rifaaca ninkii la odhan jiray rifaaca laohan maya ninkii la odhan jiray ninkii saxaabigii la odhan jiray yani waxa weeyaan yani saabit ibnu qays ibnu shamaan ayaa xaaskiisii nabiga u timi sal alay slam saxiixulbukhaari ku yaalla xadiis markaasay tiri nebi allow ninkan la yidhaahdo saabit ibnu qays laa anqimu calayhi fii diinin walaa khuluq wax diin ana ku eedayn maayo wax akhlaaqana ku eedayn maayo laakiin waxaan karaahaysanayaa oo dhintanayaa aniga oo muslima inaan gaalnimo ku dhaca ayaan ka carkamaya ma rabo ninkan lama noolaan karo ma aha waa diin xun yahay waa akhlaaq xun yahay waxba ka sheegi maayo diintiisa iyo akhlaaqdiisa laakiin naftaydu waa xamili laadahay gaalnimaanan iskaga cabsanayaayo xuquuqdiisii inaan meel ka dhacaan kaga dhacaan ka cabsanay saas daraaddeed rasuul allu ninka lama joogi rabo lama joogi rabo riwaayo kale waxay leedahay yani saabit ibnu qays wuxuu ahaa nin laga quruxsan yahay ayaduna waxay dumarka quruxda badan bay maalin baa waxay aragtay isagoo rag dhex socda isagoo rag kaleeto dhex socda markay saa u fiiriso ragga meesha socda isagaa ugu gaaban isagaana ugu foolxun isagaana ugu madow markaasaa waxay tihi kaasa walle inaana kula tooganin nabigiba usoo dacwootay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasay tihi nebi allow ninkan anigu diinna wax kaga sheegi maayo akhlaaqdiisana wax ka sheegi maayo laakiin ninkaas lama joogi karo naftaydaan rabin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yihi beertii uu meherka kuu siiyey ma u celinaysa waxay tihi beer iskaba dhaafe xataa waxbaan ugu daribay xataa diyaar waxaan u hayna wax ku daro nabigu wuxu uhi sal alay wasalam maya siyaadada u kaadiyey beertii ma celinaysa habashir waa celinaysa saabit buu nabigu u yeedhay sal alay wasalam kaalib gabadha beertana ka qaado sii daa buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidii buu yeedhay samarta ila waxan waa nafley sidaad adigu dooqa u leedahay bay dooq u leedahay sidaad wax u rabi kartay wax u rabi kartaa sidaad wax u nici kartay wax u nici kartaa haddayna waxbaba kugu eedayninba laakiin waxa wey lafteedaa laga yaaba inay ninka ka soo boodo maaha in la yidhahdo waad xidhxidhnaanaysaayo mustaqbalkaaga halkaasaad ku dhamaysanaysa ma aha ama waad guumaysoobi ama waad ogolaani war la yidhahdo ma laba mid miyo gabadhii iska sii daayo isaga tabafaro meherkiina dhaaf yaa wixii kaa galay waad yeeli weyday soo maaha waxaagii baa lagu soo celinaya gabadha siida waad yeeli weyday soo maaha maxkamad iyo qabaa baa markaa imaanaysa laakiin mas'ale la yidhaahdo way xanidnaani ama way iyeeli oo qasab ama jiro wadaadada soomaalidu yani ragga soomaalidu waxyaalaha ilaa hadda ay fahansan yihin saas mid baa nairobi buu iska joogaa gabadhii waxba uma hayo ma rabto meel kaley jirtaa waxaa laleeya war xoolo qaado xoolo qaado gabadhan iska siidaa waxaa laga yaabaa xataa xoolihii intuu qaato markuu xoolaha qaato kadib inuu yidhahdo maba sii daynayso xoolihiina qaaday maxaa la samaynaya marka ma aha marka ruuxani in mustaqbalkiisa lagu ciyaaro ma aha reerku waa wada dhaqnaanaya hadduu wada dhaqnaan waayo gabadhu ay ninka la noolaan weydo xaaladaa iyadaa shareecadu xal bay dejisay ninkan wixii meherahaya ka baxaya loo soo celiyo kadibna gabadhaa sii daayo meerkiisaa loo celiyo hadduusan iska saamaxaynin oo faraha uga qaadayn macnaha ayib su-aasha isweydiintana waxay tahay shan boqol oo dollar bay ayd meerkii gabadha la siiyey ninkana wuxuu rabaa toban kun oo dollar halay siiyo saasaan ku sii daynaya ma soconayso maya ma soconayso ma soconayso ma xoolo aad gadanaysaa ceesaan aad suuqa geysato iisanaysa miya ya toban kun oo dollar halayga siiyo war la yidhahdo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi gabadha beerta ka qaado walaa tasdad buu nabiga ku yiri sal lay aslam ha siyaasani beertaa wax ka badan ha qaadanin buu nabi yuri salawatu rabbi wasalam caleyh gabadhu markay ku tiri nebi allow iskaba dhaaf beertay xataa siyaadaan diyaar la ahay siyaadada u kaari buu nabi yuri salawatu rabbi wasalam caleyh marka maxaa adiga kaa galay maxaad ku bixisay wixii aad ku bixisa cod laakiin ka badan haddii xoolo aad gadanaysa maaha xoolo aad suuq geysanaysa maaha xoolo aad ku gorgorsamaysa maaha ma aha inaad qaadan karayso maaha waa sida raaji saxiixa inkastoo masalada culimada qaarkood ay ka muransan yihiin saas bay macnaha marka xaaladaasi ayadana hal mar bay imaan kartaa xaaladda uu ninku haweenta furitaankeeda wax ku qaadan karo oo uu madax furasho ka qaadan karo oo dalqadaha gaba uu dhihi karo waa hal xaalad ah xaaladee weye waa xaaladda diidadu ay xagga haweenta ka socota keliya رب سبحانه وتعالى وحده فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يعني هذا هوان في فريسه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا دون التهوين إلى فرصة أو مثل كبة جلسه أو تي هراء فرصة حوالات بدل آسيسي حوله آسيسي وحضها كقادمين برب سبحانه وتعالى وما وحد قادنا إنسان مصدق مصدق وين يدنب وين مياد قادنا إنسان oo seebaad uga qaadanaysaan idinkoo isgaadhay wa kayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin idinkoo isgaadhay oo jirkiinnii isgaadhay oo cawradiinnii isgaadhay ood ku dangudatood ku dangaadhay seebaad waxoogaagii yaraa dib ugu noqonaysa ya gunnimo soomaa waa gunnimo gunnimo meesha ugu dambaysay seeb uga qaadanaysaan barbile subxana wa tacala waxoogaagan aada siisayba hal habeen oo sariirta la seexatay kuma filla ma dhanax marka seebaad ugu noqonaysaa barbile subxana watacala marka waa xaaraam laakiin hal xaalad baa la ogolaaday oo ah xaaladda diidadu xaggeeda ka timaada halkaa mar oo iyadu wax diidan tahay keliya laydin ogolaaday in aad wixii aad siiseen aad tidhahdaan loo soo celiyo isoo celina tiraado halkaa xaalad baa la ogolay ayadana shuruudeeday leedahay laakiin mid baad ogaanaysaa mid inaan idinku daro waxaad moodaa inay muhim tahay midaan idinku daraya waxay tahay haweentu haddaad madax furasho ku furtaan oo intay madax furasho bixiso sida aad ku sii daysaan wax soo ceshi la yidhaahda idinkama furna badhays haddaad tidhaahdo waxisii waan ku furayaay oy wixii ku siiso macnaha waxay ka dhigan tahay dalqadii ugu dambaysay bay ku furantay ma soo ceshan kartid rajactu ma dhihi kartid sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye hadda ragga nin xun laga waayi maayo nin xun oo gabadhii markuu wax ka qaato oo uu furo xoolihiina qaato markaa kadib yidhaahda waan ku soo ceshaday ragga laga waayi maayo ya xoolihiina waa qaatay ayadiina waa qabaa maxaa faa'iidaha marka kuwa noocaas oo kalea marka lala dagaalamayaayo waxaa la yidhi marba haddaad wax ka qaadateen furitaankeeda ceshi idinkama furna dalqadii ugu dambaysay ku furan taana waa inaad ku talagasho taana waa inaad ku talagasho rag badan baa meeshaas waxoogaa marmar baa moogtay jahligu ku tiraa rag badan baa meeshaa lagu tiraayo hunguri ka hayaa si isu leeyahay bal haddana waxoogaagaaga iska qaado hadhowna waad ulsasaban doontaa si isu leeyahay hadhowna waad iska sasaban doontaa waa dumar ayuu geli markuu dabinkii ku dhaco ayaa waxaa la leeyahay sheekh waxba kuma laabno oday wax kuu laabani ma jiro khalas sma marka waa inaad talagal ku gasho adoo ku talagashan in aadan soo ceshan karaynin waa in haddaad geli saas gasho oo xoogagaad qaadanaysa inuu guriga aad qaadato markaas saas way macana ayib aadaabta loo baahanya waxaa kamid a walaalayaal oo furitaanka yani waxa weye aadaabtiisa kamid ah in furitaanka iyadoo wax dhibaato a jirin inaan la ridin khaasatan haweenka haweeneyda la qabo waa inaysan ninkeeda furitaan weydiisanin ayadoo wax dhiboo kalifaya aynay jirin rasuulkeena waxaa ka sugan sal alay wasalam xadiis saxiix oo uu leeyahay haweeneydii ninkeeda weydiisata furitaan wax dhibaataa iyadoo aynan jirin jannada udgoonkeeda iyo carabteeda ma hesho buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh udayga jannada shan boqol oo sano markaad u jirto ayaa carabteeda iyo saxansaxadeeda kusoo gaadhaysa shan boqol oo sano xataa jannada uma jirsadaan bu rabbil iyo rasuulku leh salawatu rabbi waslamu caleyh gelitaan ay galaan iskama dhaaf wax dhibaataa ma jirto reerkii waa dhaqan yahay waa ladan yahay waa laysku fiican yahay waa laysjecel yahay baas ma jiro kuleetiga ninka ku dhegeysaa waxay ku leedahay ifur halkaas saddexdeedii dalqadood ii dhig bay leedahay na maxaa jira maya maya maya ifur min ayri maa ba'sin buu nabigu yhi salawatu rabbi wasalam aleyh hadday dhibaato keentay jirto oo gabadha ku kaliftay inay codsato furitaan ama diin xumo xuquuqdeedii bay la'dahay xuquuqdii gogoshaa dhiman xuquuqdii diilkay la'dahay mucaasharadii wanaagsanayd bay la'dahay sida gabadhaasoo kaleetayba nafteedu kuusatay oo macnaha waxa weeye ninkii ay la noolaan weyday hadday jirto dhibaato keenta ama keeni karta inay codsato markaasi kuma jirto laakiin dhibaato la-aan haweentii ninkeeda tidhaahda ifur tidhaahdaayo hadda waxa weeye waxay ku talagelaysaa inay jannada ka qabayso jannada ilahayna ka qabayso oo aynan helaynin unbay ku talagelaysa masaladaana waxa weye masalo u baahan runtii in la baraarugsiyo iyadana aadaabta u baahan in la ilaaliyo waxaa kamid ah xaaladda furitaanka markii laysfuro kadib oo furitaanku dhaco labadii ruux waa inaynan col noqonin waa inaan la celoobin labadii ruux ee wada joogay ee muddo noloshu ka dhacaysay waa inaan colaad lagu kala tegin colaad waa inaan lagu kala tegin inta badan qodobkaas wuu dhacaa inta badan arrin dhacdo wey laba ruux oo intay isfureen haddana isku fiican ma aad arkin oo xidhiidhkii walaaltinimada iimaanku ka dhaxeeya furitaanku ma goynayo walaaltinimadii idinka dhexaysay ee iimaanku keenay inama almu'minuuna ikhwa buu alla subxana watacala mu'miniintu iyagaa walaalo ah almu'minu aku lmu'min buu nabig sal lay slam mu'minku mu'minka kale walaalkiiwu ma nici karo ma kama hijroon karo kama jeedsan karo lama coloobi karo ma dulmin karo garabkiisa kama bixi karo xuquuqda ruuxa muslimkii uu kugu leeyahay waxaa ka mudan xaaskaagii aada kala tagteen ayaa ka mudan oo xuquuqda in ka badan kugu leeyahay ninkii noloshu idinka dhaxaysay eed wada joogteen muddo walaaltinimadii islaamku waa idinka dhaxaysay soomaalida waxay dhahdaan meel doqoni meel lagu kafsamay bay moodaa in lagu kala tagay haddiiba laysfurayba waxaa laysu haystaa col xiirxiira oo aan lays arki karin oon salaami dhex mari karin oo haddii laysu yimaadana la kala jeedsan saasaa loo haysta maya waxaan duruuf baa ina dhex martay nolol baa ina dhex martay hadday ina dhex martay waan ku heshiin weynay wa khalaas wixii aan isku darsanayna waynu kala maranay maxaa dhib oo meesha yaalla maxaa dhib oo intaa ka badanoo meesha yaalla ya haddaad masalan nin ganacsi idinka dhexeeyo ood xoola isku darsataan xoolo ganacsi baad isku darsateen xoolihii ganacsiga waxoogaa wada sii weydeenoo adiguna war adiguna intaadii la bax ana intaydii la baxay waad kala baxdeen ma col baa tii miyaad colowdeen maya col manin bal dadkaa isaga sokaynaa dadka muuminiinta intooda kale waaba isaga sokaynaa annagaa waayo na dhex mar wax dhexna dhex mareen oo wax wadaagnay wax wadaagnay sidaas daraaddeed labada isfuray ma aha furitaanku macnihiisu ha la coloobo ma aha macnihiisu ha laysku xadgudbo ma aha macnihiisu ha lays dulmiyo ma aha macnihiisu ha lays dacaayadeeyo ma aha macnihiisu ha lays aflagaadeeyo ruuxan muslimkeed kala tagteen wuxuu kugu leeyahay xuquuqdii ay mu'miniinta kale kugu lahaayeen haddii aada la kulanto salaan haddii uu xanuunsado soo booqo janaasadiisa ka qayb gal yacni waxa weeye walaaltinimo iyo jacayl qalbiga ugu hay ha nicin sida gaalada loo naco oo kale ha u nicin labadii kala tegay walaaltinimadii islaamku iyo iimaanku waa inuu ka dhexeeyo oo aynan gu-in saasaa la doonaya macana ayb waxaa kaleeto iyadana aadaabta ka mida in la ilaaliyo u baahan haddii ay timaado yani waxa weeyaan caruur hadday meesha joogto caruur hadday meesha joogto caruurtii sidii loo wada dhaqan lahaa waa in laga shaqeeyo oo aan ninkana ilmihiisa lagu dhibin hooyadana ilmaheeda aan lagu dhibin waa waxyaalaha furitaanka ka dhashay haddii hooyada ilmaha loo dhiibo hooyadu ilm ilmaha ay hayd inta badan waxaa dhacda inay caruurta aabbahood ku dirto inay aabbahood ku dirto oy uga dhigto sidii wax cadow oo kale ilmihii ay ku tiraahdo waa laydin dayriyey bal caruurta kaleba fiiriya aabbahood waa la jooga idinka waa laydin nacay ilmihii cuqdad bay aabbahood u gelinay ilmihii cuqdad bay qaadaya waxay ku korayaan nacayb aabbahood ay necab yihiin aabbihii hadduu ilmaha hayo oo uu u geeyo kollay dumar eheladiisa unbuu ugeynay dumarkii eheladiisa iyo aabbihiiba waxaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan ilmaha hooyadood in lagu diro hooyadood in lagu diro oo lagaba dhigaba inay hooyo la-aan yihiin oo hooyadood dembi la saaro oo la yidhaahdo way idinka tagtay oo la yidhahdo way idin dayacday oo la yidhahdo ilmo kalay samaysatay maxay idinka idinku faraysaa carruurtii in aabbahood lagu diro ama hooyadood lagu diro mas'alo furan ma aha haddii la kala tegay carruur baa idinka dhexaysa carruurtii idinka dhexaysa dhib la-aan nin walba cid walba xilkii ka saarnaa inuu gutaa la doonay rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih midda wax dhashay ilmaheeda yaan lagu dhibin kan ilmaha loo dhalay ee aabbaha ana ilmihiisa yaan lagu dhibin saasuu rabbi ilahi subxana watacaala ha in lagu heshiiyo wax lagu wada wato dadkaa bini aadam baa idin dhex maray xoolaa dadka dhex maro oo waxun baa dhex maray laakiin bini aadam baa idinka idin dhex maray shay qaaliyaa idin dhex maray sidaas daraaddeed waxaa la doonayaa aabbuhu hadduu doonayo ilmihiisa inuu arko si fudud inuu ilmihiisa waarki karo hadduu doonayo inuu danahooda ka taliyo si fudud inuu uga talin karayo hooyadu hadday doonayso ilmaheeda inay aragto ama la joogto waa in loo suurtogeliyo waa inaan laga xanidin waa inaan laga xanidin ilmaha hayntooda markay yaryar yihiin hooyada xaqule shareecada islaamku markay yida hooyada xaqule haddayna guursanin sida nabigeena ka sugan sal alay wasalam hooyadu xanaanada ilmaha iyadaa u xaqnimo leh haddayna guursanin hadday guursato markaa kadib waxaa imaanaysa de markaasi yay maslaxad ugu jirtaa ilmaha ma hooyada mise aabbaha laakiin intayna guursanin ilmaha lagama qaadan karo allahuma hal midi waa suroobi kartaa hadday noqoto ilmaha diintiisa iyo tarbiyadiisa haddii loo cabsado oo haweenta looga cabsado inay ka adkaan weydo ama ilmihiiba inay gaaloobaan looga cabsanayo ama hooyadiiba meel khatara ilmaha ay ku wado markaa ilmaha diintooda in la badbaadiya wax kasta ka mudisan laakiin arrintu mar hadday dabiici tahay oo ay sidii la yaqaanay tahay ilmaha hayntooda intayna qaan gaadhin hooyada u xaqnimo leh hooyadii maadaama ilmihii la siiyey waxaa la doonayaa inayna aabbaha ku dhigin oo ayna dhihin agtayda kama soo dhawaan karto oo ayna booliiska ribood u geynin oo ayna dhihin ninkaasi ilmaha iigama soo dhawaan karto oo ninkii ilmihiisii aan laga dhigin sidii wax macnaha wax way cod isu ah oo kale waxyaalahaasoo dhan waa ictidaa iyo xadgudub waay waxay ka dhalanaysaa kala tagga ruuxda lagu kala tegey iyo nafsiyadda lagu kala tegay baa waxay tahay collaytan iyo colnimaa lagu kala tegaya loomana baahna loomana baahna laba ruuxoo walaalo ah noloshiina ay inay wadaagaan ku adkaatay kadibna isu fududeeyey saa inaad u aragtaan baa la doonayaa wixii idinka dhexeeya markaa ka soo hadhay ee carruurta iyo wixii kala aba in markaa kadib macnaha waxa weeyaan laga wada shaqaysto bal in laysu samafalo in laysu samafalo oo gabadhii muddo xaas ku ahayd oo noloshaada qayb ka mida ka soo qaadatay oo ilmo kuu dhashay adigoon kabin xataa inaad u samafasho ood hadiyad u geyso ood u dadaasho ood wax siiso ood u naxariisato hooyaduna sidoo kaleeto ninkii muddo ay nolosha soo wada wanaageen oo ilmaheeda dhalay waxaa la doonayaa inay u hayso caatifo iyo nuglaan iyo naxariis iyo furid ka fara badan dadka kale mid ay u hayso naxariistaasaa la doonaya walaalayaal naxariista noocaasoo kale abaa la doonaya guryuhu haddii la kala tago in ay guryuhu ku dambeeyaan dadkii wada joogayna inay ku dambeeyaan waxaan kaga baxaya aadaabta waxaa ka mid a furitaanka aadaabtiisa waxaa ka mid a ka dambaysa labada ruux markay kala tagaan waxaa la doonayaa sirtii ka dhaxaysay ee guriga taallay inaan laga sheekaynin haweentuna waa inayna ka sheekaynin ninkii ay kala tageen wixii sir ee u dhaxaysay ninkuna waa inuusan ka sheekaynin xaaskiisii hore wixii sir ee u dhaxaysay ama dabeecadooda ama jidhkooda ama mucaamaladooda ama ruuxu qaadkiisa ama waxyaabo hoose oo labada ruuxa isqaba un ay og yihiin arrimaha noocaasoo kale ah waxaa la doonayaa mar walba inay qarsoonaadaan mar walba inay qarsoonaadaan limaada lianna xam bay noqonaysa wax ka sheeg bay noqonaysa durid bay noqonaysa meel kaga dhac bay noqonaysa wuxuu noqonayaa ruuxaasi marka qolada nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkul iliimaanu fii qalbi war kuwan afka iimaanka ka sheeganaya qalbigoodana uusan u deginow laa taktaabu lmuslimiin muslimiinta ha xamanina ceebahoodana ha raacraacinoo ha dabagelina fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi tatabbaca allahu cawrata waman tatabbaca allahu cawratahu yufadixhu walow fii jawfi beyt haddaad dadka muslimiinta cawradooda daba gasho ceebtooda shaqo ka dhigato sheeg sheegto xamato adigana ilaahay baa ceebtaada dabagelayna nin ilaahay ceebtiisa dabagalayna wuu fadeexayni walow gurigiisa dhexdiisaba ha noqde ka fakan maysi rabbiga subxana watacala gabadhan muslimaed ee walaalkaa markayd kala tagteen wixii idin dhex maray ceebaheeda waa inay qarsoonaadaan waa inaan lagaa maqlin waa inaadan ku sheekaynin sidoo kale gabadha muslimadee ninka muslimka ay kala tageen waxaa la doonayaa ninka ceebihiisii inaysan banaanka geynin inaysan ku sheekaynin allahuma inay dantu kalibta mooye inay he dantu kalibta mooye mar mar baa dhici karta dantu kalifi kartaayo hadde waxa weeyaan ama ruux baaba iiga naseexee ku dhihi kara oo ninkii inta loo yimaado la dhihi karaa war gabadhi ina heblaad baan guursan rabaaye niyo maxaad igula talinay markaasoo kale waxaad ka ogtahay waa seeg لأن الdين النصيحة siduu nabgu yuri sl ليه وsلم الdيn النصيحة diintu waa نصeexo maslaxaa ku xidhantay markaa hadday markaa kadib maxkamad ay noqoto oo kale inaad dacwooto ood wax ka sheeganayso wixii jira waad sheegi kartaa dembina ma noqonayso sida gabadhii xadiiskii صaxiixulbukhaari oo ku yaalay nabigeena sal ليه وsلم rifaaca saxaabiga la odhan jira xaaskii rifaaca nabiga usimi sl ليه وsلم markaasaa waxay tihi nebi allow nin baan qabi jiray ninkii waan kala tagnay ninkanaan guursaday ninkan aan guursaday nin ideeqaya maba ahaba nin ideeqaya maba ahaba waxa uu wato xubinkiisa taranku maradaa faraqeeda oo kale wayaan bay tiri intay saa marada u laalaabay marka nin raganimo meesha ku haya ma aha raganimo ma hayoba markaasuu nebigu fahmo oo wuxuu yidhi ma ninkaagii horaa doonaysaa inaad ku noqoto kii hore xaggaad u socotaa haabay tihi kii horaan doonaya inaad ku noqoto markaasuu nebigu yuri sal ly aslam laa maya buu nebigu sal lay aslam xataa yaduuqa cusaylataki wa taduuqa cusaylatahu buu nebigu sal lay slam maya buu nebigu kii hore ku noqon maysid ilaa kan dambe malabkaaga yar uu dhadhamiyo adiguna aada malabkiisa yar dhadhamiso buu nabi uri sal alay slam maxaa laga wadaa malabka yar iyo malabka yar waa hawshii galmada iyo kahwada ilaa si fiican aada sariirta isugu aragtaan oo raganimo sile si raganimole aada isu aragtaan kii hore kuma noqon kartid buu nabi uri sal alay slam maxaa yele kii hore saddex dalqood ku kala tageen dalqadii gudabasay ku kala tageen gabadhu marka ninka iyo xaalkiisa iyo raganimo xubadiisa iyo inuusan macnaha waxa weye dumarka wax ka tari karin iyo inay sheegto waxaa ku kalifay maaha maaka maaha laakiin waxaa ku kalifay way dacwoonaysaa maxkamad bay taaganta maxkamad bay taaganta xaalada noocaas oo kale waa dhici kartaa aad ku qasbanaato labadii ruux ee kala tegey ka kale inuu wax sheego oo wax ka sheego laakiin waa xaalada naadir ah asalku waxa weeyaan sirtii gurigu waa inay qarsoonaato haddii la wada joogana waa inay qarsoonaato haddii la kala tagana waa inay qarsoonaato ruuxa muslimka ee walaalka ad kala tagteenna waa inaadan dulmiyiinoodan ku xadgudbin sidaa ayaa la doonayaa aadaabta noocaas oo kale ah inuu furitaan furitaankeenu ku dhaco sidaa haddii uu noqdo shaki mala furitaanku ceeb maaha dhib weyn inuusan geysanin baa laga yaabaa laakiin furitaanku markay ka dhalato dhibaatooyinka furitaankiiba ka daran oo ka dhima ka dhib badan markii laga dhaliyo ay ka timaado markaasaa mushkiladiisu badanaysa muxaadaradii ku saabsanayd aadaabta dalaaqa intaas ayaan ku gabagabaynaynaa allah subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca wixii sawaaba ilahay inuu ajir naga siiyo wixii gaf iyo khaladana allah subxaana watacala inuu noo dhaafo ayaan weydiisanaynaa hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam
bismillahi raxmaan raxiim waxaynu muxaadarada ku daba qabanaynaa dhowr su-aalood oo ku saabsan dalaaqa iyo aadaabkiisa waxyaaba la xidhiira markaa su-aasha koowaad wuxuu saailkani leeyahay waxaa jira rag fara badan oo aan rabin in ay haweenay inay xaaskooda sii haystaan haddana ku dhiba si ay haweenaydu u codsato furiinka si ay haweenaydu furiinka u codsato ayuu ku dhibayaa arrintaa xukunkeedu muxuu noqonayaa
bismillahi raxmaan raxiim waxaan sheegnay aayaddii ku jirtay suurat nisa ata'kuduunahu buhtaanan wa isman caظiima wa kayfa ta'kuduunahu rabbi subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu ku diidayaa dumarka wixii la siiyey in laga qaato asalkuna waa saas waxaad hadiyad u siisay ama hibo u siisay ama dahab ugu gaday ama arabax u siisay iyo wixii aada meher u siisay inaad ka qaadato arrin bannaan maaha inaad ka hadasho kaga noqotona ma bannaana hal xaalad abay shareecadu soo reebtay oo aayadda suuratlbaqara ku jirta ay soo reebtay oo xaaladda ay diidadu gabadha xaggeeda ka socotaa bas xaaladdaa wixii ka soo hadhay ninkii wax ku raadiya wax ugu xalaaloobi maayaan xoolaha gabadhana uma banaano inuu qaato waxaa ka mid ah inuu ninku cadaadiyo oo haweenta intuu cadaadiyo nolosha ku dhibo si ay uga codsato furitaan markay furitaanka codsatona uu yidhaahdo dee adigaa codsadaye isfuro ayadu ma codsanina adaa ka keenay adaa ka keeno noloshii ku xidhiidhiyey sidaas daraaddeed haddii uu ninku qasadkaa iyo niyadda noocaas oo kale a leeyahay oo ah haweenayda cadaadi ha isfuratee xoolaheedu xalaal u noqon maayaan wixii uu siiyey inuu ka qaatana xalaal u noqon maayo bal ninkaasoo kale waa in lagula dhaqmo binaqiidi qasdihi sida shareecadu qabto macnaha man istacjala shay-a qabla awaanihi cuuqiya bixirmaanihi waa in loo diido waa in loo diido laga hor istaago loo suurtagelinin inuu madax furasho qaadto oo xoolo qaado xoolaha qaadashadiisa iyo madax furashada shareecadu waxay ugu talagalay xaalad naadir ah oo haweeneydii naashizowday oo iyadu aynan nolol rabin in la wada noolaado laakiin inay ninka xaggiisa ka timaado isagu uu masalan waxa weeye cadaadiyo isagu dhibo isagoo xoolo doon ah taasi iyadu waa xaaraam waana xeeladaysi xoolana kuugu xalaaloobi maayaan wabilahi tawfiiq
gabadha warqadan soo qortay waxa ay leedahay ninkaygu diinta islaamka ayuu caayaa markaan u sheegay arrintaasna waxa uu igu yidhi ilaahay miyaad adigu aragtay ninkaas waxay tiri muddo lix bilood ah waanu kala maqanayo oo gurigii waan ka cayriyey ama waan ka eriyey haddana ma doonayo inaan ku noqdo waxaanse doonayaa inaan idinla tashado maxaad igula talin lahaydeen diinta ayuu caayaa ilahay baa kuqoran waa ilahay
bismillah allah subxaana watacaala walaalayaal wax ka sheegidiisa iyo caydiisa waa gaalnimo iscad diinta ilaahay caydeeduna waa gaalnimo cad rasuulka iyo malaa'igta caydooduna waa gaalnimo cad rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma allah iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesaysaan waxbaha cudurdaaranina waad gaalowdeene waxay ku timid aayaddu qolo munaafiqiina baa dagaalkii tabuuk markii loo sii socday bay saxaabadii nebiga wax ka sheegeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay yidhaahdeen waa rag markii hunguri yimaadana hunguri weyn markii dagaal yimaadana fulaye ah markay hadlayaanna beenaalayow yay ula jeedaan asxaabtii nebiga isaa ku yidhahdeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh aayaddanaa soo degtay oo rabbi leeyahay allah iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisa miyaad ku jeesjeesaysaan waxba ha cudur daaranina waad gaalowdeen baa lagu yidhi bal asnaamta ay gaaladu caabudi jireen baa nebiga lagu yidhi sal ly wasalam sanamyadooda iyo dhagaxyaasha ay caabudaani wax ka sheegidoodu hadday ka dhalanayso alla inay caayaan dhagaxyadooda ha caayin baa layidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin haddayba ka dhalanayso alla inay caayaan asnaamtooda ha ka caayin baa layidhi cayda ilaahay la caayo ama diintiisa la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama ma ahe malaa'igta la caayo ama qur-aanka la caayo muqadasaadka waaweyn ruuxii wax ka sheegaayo waa gaaloobaya diinta waa ka baxaya wax loogu cudur daarina ma jiro shaykhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah wuxuu ka qoray kitaabka uu ku magacaabay assaarimu almasluul calaa shaatimi arasuul wuxuu ku soo guuriyey culimada islaamku inay isla ogol yihiin ninkii rasuulka caayo ama diinta caayo inuu diinta ka baxayo culimada islaamku waa isla ogol yihiin masle khilaaf ku jira maaha culimaduna waxay ku daraan kutubta fiqiga markaad akridaan oad aragtaan markay ka hadlayaan asbaabta keenta ridoobidda ruuxu inuu diinta ka baxo asbaabtaa markay tirinayaan waxay ku daraan allah rasuulka diinta iyo malaa'igta cayidooday ku tiriyaan masalada marka masale fudud ma aha mas'aladaas waa mas'alo inay cadaasan la doonayo ninkii allah caaya ama diinta caaya xaaskii uu qabay way ka furanta kuma xidhna haddii la hubo ninkaasi inuu ilaahay caayay ama diinta caayay gabadhaasi xadhig uma hayo in maxkamad la geeyoo laga furana uma baahna way ka furan tahay hadduu dhinto ku tukan maysaan ma gaal baad ku tukanaysaan qubuurta muslimiinta geyn maysaan kaniisadaha geeya ha aasan yadu baktigiisa ha qariya hadduu wax gawraco cuni maysaan gabadh muslimada mana qabi karo mana guursan karo waa inuu dib u ashahaato oo islaamka dib usoo galo wey maaha wax kastana maaha dembi buu galay iyo ruux buu dilay iyo wuu sinaystay iyo xooluu xaday iyo masaladu ma aha meelahan soka maaha masale culus way inay cuslaatona waa loo baahan yaho qalbigeenna ku cuslaato saas daraaddeed waa in la taxqiijiyo haddii la hubo ninkaasi inuu diinta ilaahay caayay gabadhaasi xaas uma aha nin ilaahay caayay diintiisana gabadh muslimada xarig uguma xidhna gaalnimadiisana shaki kuma jiro wax culimada oo ka muransanna ma jiro wabilahi tawfiiq
jazaka allahu khayran sheikhana saa-ilkan wuxuu leeyahay dhulkan aanu joogno waxyaabaha ugu badan oo furiinka dedejiya waxaa ka mid ah kala noolaanshaha waxasabareedka loo yaqaano oo dhaqaale lagu raadsanayo waxaase dhacda in uu soo jiido arrinkaasi khasaare ay ka mid tahay burbur ku yimaada reerkii iyo carruurtii iyo qoyskii oo dhan marka arrintaas maxay shareecada islaamku ka qabtaa kala noolaanshaha macnihiisa dabcan waxa weeye sida waddankan la ogyahay yacni sharcigiisa waxaa ka mid ah in ninku aanu naasiisa furi karin ama labada qof aanay kala tegi karin ilaa inay sanad soo kala noolaadaan mooye yani sanad inay soo kala noolaadaan oo marka hore sanadkaas ay soo dhamaystaan markaa kabacdiya furiin u imaan karaan marka dadka qaarkood waxay sameeyaan si ay dhaqaalo u helaan oo labadii qof gooni loogu kala bilo ayay waxay sameeyaan in ay yani dawladda u sheegaan in ay isku caraysan yihiin oo sanadkii sabrejka ama kala noolaanshaha ay ku jiraan marka arrintaas maxay diinta islaamka qabtaa
bismillah waxyaala waxaa jiraan isweydiin u baahnayn ma u malaynaya hadda inaad iweydiineysaan ma xalaal baa mise waa xaaraan ya mataasaad iweydiineysaan u malayn maayo laakiin seen uga tagnaa baad iweydiineysaan baan u malaynaya seen u daynaa oo waan ognahay inay xaaraan tahay xadiiska nabigeena sal alay wasalam imaamu muslim uu soo saaray abu hurayra nabiga ka warinaya nabigu wuxuu yhi sal ly wasalam ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin alla wuxuu amray mu'miniinta wuxuu rususha amray oo rususha muxuu amray yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixan bu alla ku yuhi subxana wa tacala rusushiiyey xalaasha cuna camal saalixana sameeya mu'miniintana intoo kale u amray yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa razaqnaakum washkuruu lilah waxyaalahaan idinku irsaaqinay xalaashooda cuna ilaahayna ku shukrin intii rususha la faray baa mu'miniintana la faray uma dakara arajula ujeedadeedu waa intan dambe nebigu wuxuu sheegay sal alay wasalam nin yutiilu safara socdaalka dheeraynaya ashcata akbara fasaahsan oo boodh badan yamuddu yadayhi gacmaha taagaya yaa rabbi yaa rabbi buu ku hayaa gacmuhu taagaya matcamuhu xaraam malbasuhu xaraam mashrabuhu xaraam gudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lidalika buu nabiri sal lay markuu allah allahda ku hayo rabbi rabbi ku hayo cuntadiisu waa xaaraam cabitaankiisu waa xaaraam yani waxa uu qabiyo labiskiisu waa xaaraam waxa lagu dheesiyey waa xaaraam seebaa wax looga yeeli oo rabbiyow rabbiyow markuu leeyahay see looga aqbali buu nabi ui salawatu rabbi waslamu caleyh ma dhici karta wy ilahay baan idinku dhaariya bal ufiiriya u fiirsada afar arrimoodoo wuxuu la yimid afartaba mid kasta uu yahay asbaabta lagu aqbalo baryada lagu aqbalo afar arrimood wey midda koobaad maxay tahay waa musaafir oo waa socoto ruuxu markuu socotadayaa nabigeenu wuxu uhi sal alay wasalam saddex ruux baryadooda lama soo celiyo oo markaba waa la aqbalaa waa ruuxa socotada ee musaafirka ah ruuxa laga gardaran yahay iyo waalidka ilmihiisa u ducaynaya saddexdaa baryadooda ilaahay ma celiya waa la aqbalaa soo socoto maaha ninkani sababkii lagu aqbalaya weliba safar dheer buu ku jiraa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waa sababtii koobaad wey sababta labaad waa ashcaso waa aqbaro basaas iyo bus baa ka muuqata addoonku markuu basaasan yahay oo rafaadsan yahay oo dhibaata ka muuqatana ilaahay subxaana watacaala ilgooniya buu ku fiiriyaa xadiidka nabigeena waxa wuxuu yahay ruba ashcasa akbara low aqsama cala allahi la abarahu buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa badan mid basaasan oo rafaad ka muuqdo oo bus iyo boorboor ka muuqdo oo hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay dhaartiisa u fulinayo ufir basaasta iyo rafaadka addoonka ka muuqda waxay keentaa in baryadiisa la aqbalo soo sababkii labaad maaha sababta saddexaadee uu la yimid waxa weeyaan gacmuhuu taagaya gacmihiisuu taagaya kor u taagaya nebigana waxaa ka sugan alle wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu hadduu gacmaha u taagto gacmihii oo maran inuu ku soo celiyo ilaahay waa ka xishoodaa subxaana watacala soo sababtii saddexaad maaha sababta afraad ilaahay magacyadiisuu ku dalbayaa yaa rabbi yaa rabbi buu leeyahay ilaahayna asmaadiisa wanaagsan ruuxii ku barya dacwada waa ka aqbala iyo baryada walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha afar sababood oo mid kasta ay keenayso in baryadiisa la aqbalo ayuu afartiiba isku daray maxay natiijadu noqotay afartii uu la yimidba waxba lagama yeeline faanaa yustajaabu lidalika see baa wax looga yeeli buu nabigu uri salawatu rabbi wasla alay see wax looga aqbalaya maxaa diiday waa xaaraam cune aaway salaadaadii aaway soonkii aaway zakadii aaway baryadii alilaahu gaalada naga qabo baan leena ilaahu gaalada dhibkeeda naga qabo xaaraan baad cuntay lagaa yeeli maayo alla ilaahay ow ilmaha ii badbaadi xaaraan baad cuntay lagaa yeeli maayo alla ilaahay ow sidan ii dhaan laguu dhaami maayo xaaraan baad cuntay alla ilaahu wadankii noo deji laydiin dejin maayo xaaraan baad cunteen samartaan faanaa yustajaabu lidalika meesha taalla sidaas daraaddeed mustaqbalkaaga ha ku ciyaareen waxaan macno lahayn aakhiradiina iyo diintiina iyo mustaqbalkiina ha u dhimanine waxaan saqitaankae qashinkae xaaraamta iska daaya allah isku xidha subxaana watacaala low anakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu dayr haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen siday shimbiruhu u tala saartaan ilahay waa idin irsaaqi lahaa siduu shimbirahaba u irsaaqo shimbiraha samaynaan subaxdii iyagoo gaajaysan bay ka lahaan galabtiina iyagoo dhiragsan bay soo noqdaan waxba meel ma dhigtaan war waxaan ilaahay baa qoray oo adoon dhalanin oon adduunka imaanin bay waxani qorshaysan yihin wixii ilaahay kuu qoray kolley way ku soo gaadhaye ha degdegi waan gaajaysnahay haddaad gaajaysan tahay haddaad dhibaataysan tahay dhareerkaa la iska duwaa haddaad dhiban tahay dhareerkaa la iska duwaa soo ma faraj ilaahay baa imaanayo oo waa laga bixi waxane waa la doogoobi yaa la dacaroobi waa la doogoobi insha allahu tacala waxa waa laga bixi doonaa yaan la dacaroobino dacar waxaa ugu daran midii janno ku tegi soma dacar waxaa ugu xun midii janno kaa qadi cadaab ilahina ku geysa subxana watacala marka walaaliya hala xishoodo oo diin iyo xishood hala yeesho waxyaabaha qaarkood ha laga xishoodo waxyaabaha xaaraamnimadooda waa iska caddahay laakiin ilahay idinku kaalmeeyo inta samaynaysa inuu ilahay ka qabto subxana watacala inta aan samaynaynin ilahay ha ka ilaaliyo subxaana watacala hada bilahi tawfiq
jazaak allahu khayran sheikhana saa'ilkan wuxuu leeyahay aadaabta furriinka ma ka mid tahay in waraaq la qoro waxaa dhacdaa in dumar fara badan ay isku hawliyaan in warqad loo qoro oo ay dalbadaan in warqadii loo qoro oo ay moodayaan haddii aan warqadaasi loo qorin in aanay furayn
su-aashu waxay leedahay furitaanka in qoraal lagu sameeyo ma laazim ba jawaabtu waxa wey maya jawaabtu si gaaban maya laazim maaha in qoraal lagu sameeyo way fiican tahay in qoraal lagu sameeyo maxaa yele waa documinty waa documinty laakiin qoraalka markhaatiyaa kaga filan haddii markhaatiyo loo sameeyo afkana laga furo furitaanku waa dhacaa haddii qoraal lagu sameeyo la qorona wuu dhacaa laakiin laazim ma aha ninku inuu haweeneyda hadduu furo uu waraaq u qoro laazim maaha wax laaziminayo oo sharcigana ma jiro wabilahi tawfiiq
jazaak allahu khayran sheikhana saa'ilkan waxa uu leeyahay sheikh haddii aan haweenadayda ku dhaho waad iga furan tahay aniga oo aan dalqado go-an sheegin dalqadahaasi ma yani furiinkaasi ma waxa uu noqonayaa hal dalqada mise wuxuu noqonayaa wax ka badan
hadalkaygii aan muxaadaradii aan ka hadlaynay haddaad si fiican u dhuuxideen ama si fiican u fahamteen arrintaas jawaabteedu waa idiin cadda haddii laydin yidhi laba dalqadood iyo saddex dalqadood oo israacaya qur-aanna ma sheegin sunnadii nebigana laguma hayo ninku hadduu yidhaahdo waan ku furay dalqadna uusa magacaabin waa hal dalqad ah